wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in maanta qarax miino gaarigooda loogu xidhay ay ka badbaadeen saraakiil ka tirsan maamulka shabeellaha hoose guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre iyo guddoomiyaha deegaanka aalasha biyaha ee duleedka muqdisho ayaan xasan xuseen ayaa qaraxaasi ka badbaaday kadib markii miino gaarigooda loogu xiray ay ku qaraxday xilli ay marayeen meel u dhow deegaanka siinka dheer saraakiil ka tirsan maamulka shabeellaha hoose oo ay v o edu la hadashay ayaa sheegay in labada mas-uul ay soo gaareen dhaawacyo fudud waa mahadsan tahay guddoomiyaha gobolka oo safar shaqo ku jiro ayaa meel maaragtay siinka dheer agaarkiisa oo isbitaalka alberi la yidhaahdo ayaa qarax loo dhigay qaraxaasi waa uu ka badbaaday guddoomiyaha gaari cabdibilah oo ciidan wato ayaa qaraxaasi u haleelay kadibna maaragtay guddoomiyaha maaragtay waddada way ka leexdeen waddo kale mareen qarax kalaa waddadaas kale ugu sii jiray qaraxaasaa guddoomiyaha ku qarxay sida maaragtay guddoomiyaha hadeertan maaragtay uu noo sheego isbitaalkaan la joogno qaraxaasi waxaa ku dhaawacantay guud ahaan ilaa iyo afar ruuxa ku dhaawacantay oo guddoomiyaha gobolka uu ku jiro guddoomiyaha alsbiya ku jiro laba wiilo oo midna darawalkiisa ahay midna security kamid aha ku jiro hal wiil oo securitykiisa ahna waa uu ku geeriyooda ma garatay waa gartay marka dhaawaca guddoomiyaha iyo dadkii la socday intuu leegyahay guddoomiyaha meel yar oo isha korkeeda ahaa firir yar ka gaaray oo xanqariifo camal aan dhihi karo laakiinse guddoomiyaha ceelasha hadeertaan qaliinay gelaysaa insha allah ayadna ilaahay waxaan urajeynaynaa inuu u yasiro iyo mid kamid ah wiilisha security ahaa waa gartay haddii aad ay dhinaca ammaanka ku ku ku sahlan tahay inaad ii sheegtid cisbitaalkay ku jiraan maya isbitaal mid kamid ah isbitaallada muqdisho uu ku jiraa waa gartay waxaad ii sheegtaa baabuurkii aad ii sheegtay lancruiserka ahaa isaga uu qaraxu qabsaday sidee xaalkiisu yahay sidee wax u gaadheen khasaarahaas cabdibilah ma hayo hadda ma hayo ma ma ma kula wadaagi karo waan gartay waxaad ii sheegtaa cabdi fataax khatarta ay leedahay marista waddadani guddoomiyaha iyo dabcan way ka warhayaan marka bal intee leeg bay khatarteedu badan tahay waddadan waa mahadsan tahay annagu meesha aan ku soconno waxaan dhihi karnaa seef afkeed waayaan dhihi karnaa waxaan ku soconnaa maaragtay meel adag laakiin sidaasoy tahay oo xilli kasta qarax dhici karo xilli kasta waddada lagu geli karo xilli kasta dhibaatana loo geysan karo haddana waa u bareernay inaan bulshada soomaaliyeed u shaqeyno inaan maaragtay maalin walba intaas qof naga dhaawacmaan maalin qof kasta dad naga dhaa dhintaan waxaan u bareernay waaye waa inaan bulshadeena soomaaliyeed u shaqeynaa naf loo huraa taas ayaana ku shaqeynaa maahina meesha khatarteedu waa khatar aad u sarreysa waayo meelaha qaarkoodna khatartooda khatar waayay daasaa la dhihi karaaba ma garatay waa gartay iskaashi gobolka shabeellada hoose iyo dowladda federaalka iyo ciidamada ajnabiga ee jooga inta badan waa laga hadlaa meeshaas xitaa madaxweynuhu mar waa kii afgooya tegey ilaa iminka xal ma loo leeyahay arrintaa wallaahi dadaal ma yara laakiinse intaasaa tabarina dhigtay ma garatay waan gartay cabdi fataax ugu dambayntii waxaad ii sheegteen guddoomiyaha uu dhaawaciisu fudud yahay taasi ma u ogolanaysaa inuu cisbitaal ka baxo mise dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan inuu sii joogo guddoomiyaha haddaba isbitaalka waa kasoo kaxaynaynaa shaqadiisuna gudanayaa insha allah kaasi waxa uu ahaa cabdifataax xaaji cabdulle guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi sandheere